degmada afgooya ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo qulqulayay qoysas barakacyaal ah oo hor leh kuwaasi oo ka imaanaya deegaano ka mid ah gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay soo wajahday xaaladda adag ah oo dhanka nolosha ah iyo xaalado amni oo isbiirsaday dadkan barakacayaasha ah ee dhowaan soo gaaray degmada afgooye ayaa soo duldegay qoysas kale oo iyaguna wax dhaamin oo halkaasi barakac ku ahaa islamarkaana la daala dhacayay noloshooda maadaama aysan haysanin wax ku filan noloshooda qaar ka mid ah dadkan barakacayaasha ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhowaan ay soo gaareen degmada afgooye kadib markii halkii ay ku noolaayeen ay ku soo wajahday nolol adag waxa ayna dalbadeen in gargaar deg deg ah lala soo gaaro
walown hadda oo una aragnay oo uu danaagle un haneengalayna ma jirto hadda maduu may codsadaanee in haqalkan dhab iidninaysiyo tiidiya kal noolaal maalmeedan hataa meel maku oshini in noolaal maalmeedan meel laniin saaray ee siin ka codsadaan ilaahiya ka codsadaan ee noolaala siin ku sugaan cadil ku sugee kasako isay siin ku sugaan walaañogaano etii unan walaañoginga eno macnaha walaalo may siin ka codsadaane intun cayaal ee kii oo macnaa oo ee kii caadisku roob ee yalishan iyo wallahay iyo wakala madna ma jira ninkii hoyga haysad haysad kiin haysaneen iyo alabal naftiya ka nool may rabne in kaamkan macnaha kornanin qaadanana noolay noolaal maalmeedana macna cayaalkana meel inin ogaada iyo fadaana ilaahay ka rajeeyana isiisin ka rajeeyaan assalaamu calaykum warahmatullahi waxaan ku dhisanayaa hay-adda sharafta leh in ay soo caawiso aniga kalimahaan awoomanu ku jiraan oo taartoolina oo ku jiro oo dadkii soomaaliyeedna ay wada noqdeen ismadhaanta iyo dhasheeda waxaan idin codsanaynaa awo ilmahaan inayna soo garab qabateen unagana garab qabateen kaamkaan oo la dhahay kaam janaale kow waxaan idin codsanaynaa kale inay hoygaan wax kale alaab iyo maacuun iyo dhar wax kale aad nagu kala siintaan iiaynaakiin ilaahay dhowr naanaadigeenu waxay dhan dhan u baahana laakiin wax ii ay sheegtaan